ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdibare ayaa daafuray qorshaha isbeddelka qaranka ee ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in qorshahan ay ansixiyeen golaha wasiirada oo ku salaysan yahay hanaan lagu horumarinayo kaabayaasha kala duwan ee dalkeenu leeyahay laguna tayeynayo hay-adaha kala duwan ee dowladda si dalka loo gaarsiiyo horumar waara gabagabadii munaasabada daafurka ayaa wasiirka wasaaradda qorshaynta xukuumadda federaalk soomaaliya waxa uu sharaxaad dheeraada ka bixiyey muhiimada uu barnaamijkan u leeyahay qaranka ra-iisul wasaare diyaarintiisa qorshe la diyaariyo qorshihii ugu badnaa ebed ee laga qayb qaatay consultationkiisa iyo maxaan ku dhahaa la talintiisa oo ah dowladda qaybaheeda kala duwan maamul goboleedyada ganacsatada n g oska donarska u n-ka qof kasta oo ka qayb qaatay waxaan aada iyo aad anoo soomaali oo dhan horteeda ka caddaynayaa hoggaanka iyo guidansiga ra-iisul wasaare xamse iyo dhammaan la taliyaashii wasiirada iyo howlwadaanada iyo xukuumaddaba roolka ay ka qaateen guusha iyo maxaan ku dhahaa maxaan ku dhahaa maanta aan taaganah waxaan rabaa qof kasta inaan u mahad celiyo doorka oo ku lahaa oo ra-iisul wasaare afartan iyo shan maalmood aan saddex boqol iyo konton qofooda maalin kasta waxaan isugu keenaynay hangarka marka waxaad dareemi kartaan mas-uuliyadda iyo waktiga madaxda isugu timid iyo waxgaradka iyo aqoon-yahankaba intaba khudbadda iyo keynote speakerka ra-iisul wasaaraha noo ah anugu waxaan halkan usoo istaagay kow inaan u mahad celiyo dadkii doorka ku lahay oo dhan inay maalinta maantana maalin weyn inoo tahay in qorshuhu qoraalkiisa iyo diyaarintiisa bis tahay oo ay fulintiisa hadda ay noo bilaaban doonto oo ah boqolkiiba sagaashan iyo shan ka badan waa fulinta waxaan rabaa anoo ku hadlaya magaca xukuumadda baalka ee wasaaradda qorsheynta iyo hawshii wasaaraddii qorshahan waday inaan si khaasa ugu mahad celiyo tiimka world bankiga ee christina nagala joogta maalgelintii ay nagu caawiyeen in qorshahan uu suuro galo iyo dadka kaleento oo technicalka iyo resourciga intaba nagu nagu maalgeliyey qorshaha isbeddelka qaranka oo qoraalkiisu socday in muddo ah ayaa waxaa diyaariyey in ka badan afar boqol oo qof oo iskugu jira khubaro iyo mas-uuliyiin dowladeed kaasi oo bedelay qorshihii hore ee horumarinta qaranka waxaana uu xoogga saarayaa qaabkii uu dalku ku gaari lahaa horumar la taaban karo shanta sane soo socota